بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين guddoonka baarlamaanka xildhibaanada labada gole xisbiyada qaranka marti sharafta warbaahinta kala duwan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddoomiye marka hore waxaan halkan mahadnaq ballaadhan iyo hambalyo uga soo jeedinayaa xildhibaanada labada gole ee qaran ee wakiilada iyo guurtida anigoo idinka mahadnaqaya wada shaqayntii qiimaha lahayd eena dhex martay xukuumad ahaan sanadkii la soo dhaafay iyo muddadii aan xilka hayay taasoo laga dheehan karo dheelitirka bilgaha dowladnimo iyo xidhiirhka golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda wada shaqayntaas oo haddii aynan jirin aan qaran xili ku tallaabsadeen horumarka uu sameeyey waxaa kaloo aan jecelahay inaan halkan mahadnaq uga soo jeediyo dadweynaha reer somalilan iyo geesiyaasha ah oo mar kasta ku howlan sida ay qarankooda ugu horumari lahaayeen kuwaasoo si wadan idinku dheehan tahay mar kasta u garab taagan xukuumaddooda guddoomiye iyo mudanayaasha sharafta sida dastuurka qarankani uu waajibiyey inaan sanad kasta hor imaado fadhiga loo dhanyahay ee labada gole waxaa idiin soo gudbin doonaa warbixin ballaadhan oo aan kaga hadli doono wixii inooga qabsoomay qorshihii sannadeedkii ina dhaafay ee laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa kaloo aan faahfaahin ka bixin doonaa qorshaha xukuumadda ee sanadka cusub ee laba kun iyo saddex iyo tobanka iyo guud ahaan xaaladda guud ee dalka doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo furitaanka ururada siyaasadda guddoomiye iyo madayanasha sharafta leh waxay ahayd sanad ka hor markii aan madashan aynu fadhino ka ballan qaaday inaan dalkeenna ka qaban doonno doorashooyinkii golaha deegaanka oo aan la qaban muddo toban sannadooda anigoo si fiican u fahamsanaa culayska siyaasadeed dhaqaale nabadgelyo iyo bulsho ee ay ahayd furitaanka ururada siyaasadda iyo qabashada doorashooyinka dowladaha hoose iyadoo aynu garan karno lagdika u dhexeeya nimadanaafka dimuqraadiga ah ee aynu qaadannay iyo kabeelnimo ee ummaddeenna dhaqanka u ahaa muddo dheer iyadoo aynu wada ognahay tartanka u dhexeeya qarannimada iyo qabyaaladda waxaa mar kasta inoo muuqatay in qarankan soomaalilan ay dantiisu ku jirto kobcinta geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hergelinta doorashooyin joogto ah oo dadweynuhu ku soo doortaan hoggaankooda kala duwan waxay xukuumaddu sugtay ammaanka goobihii codbixinta oo ay ka dhacaysay codbixintu ay ka dhacaysay oo ka badnaa kun iyo siddeed boqol oo goobood si doorashadu u noqoto mid xor oo xalaala iyadoo xukuumad ahaan nalaga sugaya dhaqaalaha doorashada ku baxaya boqolkiiba shan iyo labaatan waxaa waxaanu bixnay boqolkiiba saddex iyo soddon iyadoo weliba aanu ururadii tartamayey gacan ka siinay gaadiidka muraaqibiinta ay ku qaadanayeen waanu ku bixinay kharash ka badan hal bilyan oo shilinka somalilaada miisaaniyadda iyo korarka dakhliga qaranka guddoomiye iyo mudanayaasha sharafta leh maanta iyo maalintii aan xilka la wareegay waxaan dadaal aad u ballaadhan ugu jirnay sidii dhaqaalaha dalka aan u kobcin lahayn korna ugu qaadi lahayn dakhligiisa sida cashuuraha loo habayn lahaa hoosna loogu dhigi lahaa tacriifada meelaha taabanaya nolosha bulshada iyo sidii musuqmaasiqa iyo lunsiga hantida qaranka loola dagaalami lahaa si looga madha dhaliyana waxaanu samaynay tababarka iyo tayeynta shaqaalaha dowladda wacyigelinta bulshada iyo bixinta cashuuraha ku waajiba wacyigelinta bulshada shacbiga bulshada ee bixinta cashuuraha ku waajiba iskaashiga ganacsatada iyo la tashiga baalqabeennada dalka wax keena dadaalkaas ballaadhan aan xukuumad ahaan qaadnay waxaa noo sahlay in sanadba sanadka ka dambeeya aanu miisaanadda qarankeenu kor u soo qaadanto iyadoo aanu dhaxallay iyadoo aanu dhaxallo khaslado madhan iyo dayn culus miisaaniyaddii laba kun iyo tobankii aanu la wareegnay waxaa ahayd konton milyan oo dollar konton milyan oo doolar laba kun iyo tobankii sanadka laba kun iyo saddex iyo tobanka miisaaniyadda dowladda dhexe waxay ahayd boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo doolar miisaaniyadda guud ee qarankuna waxay ahayd hal trilyan iyo dheeraad shilinka somaliland ah oo u dhiganta boqol iyo toddobaatan iyo afar milyan oo doolar waxay lahayd miisaaniyadii ugu badnayd ee abid somaliland yeelato waxaana ka mid ahaa waxyaabaha aanu qabannay hirgelinta cashuur ku dhejinta tigidhada oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey dhammaan gobollada dalka labaiyo tobankii bishii abril laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa kaloo aanu saarnay guddi u gaara siyaasadda miisaaniyadda dhaqligelinteedana ilaa inta ay sidii loogu talagalay ay u furayso dowladda soomaaliya iyo dadkeeda waxaanu ka rajaynaynaa inay garwaaqsadaan inaynu inaynu inaynu tashanay u tashanay masiirkeennii ummadeed oo aynu xaq u leenahay mana jirto cid joogi karta haddaan wax yar ka idhaahdo ictiraafka ictiraafka maraykanku siiyey dowladda cusub ee soomaaliya arrintaasi ma aha wax somaliland khuseeya mana aha wax cusub ee weligii dowladda maraykanku way ictiraafsanayd soomaaliya balse iminka waxay oggolaadeen maamulka cusub annaguna annaguna kama xumin xasilna kuma nihin wixii dadka soomaalida u kordhaya iyo inay nabadgelyo iyo horumar gaaraan oo dhistaan guddoomiye iyo mudanayaasha sharaf kale somaliland iyo dowladda maraykanku xidhiir inoo dhexeeyey xidhiirka xidhiirkii inoo dhexeeyey waxba iskama bedelin wada shaqaynteennuna waa sideedii waxaad ila dhugataan farrintan oo uu wasaaradda arrimaha dibaddu iga soo gaadhay wakiilkeenna halkaa jooga inoo soo gudbiyey U.S. recognition of the government of Somalia will not prevent the U.S. government from engaging in Somaliland, nor prevent us from co- conducting our programs in Somaliland. We made sure we made sure to clarify this with the Somali government before deciding to recognize them. waa farriintii ay noo soo direen ee rasmiga ahayd ay noo soo direen dowladda maraykanka dowladda ingiriiska waxaa inoo dhexeey xidhiir soo jireena oo taariikhi ah waxaa inaga dhexeeyey iskaashi heer fiican marayay waxaanse ka xumahay dhawaaqa arrimaha dibadda ka soo yeedhay ee lagu sheegay in waddanka somaliland ay ka jirto xaalad nabadgelya xumay dhawaaqaasi muu ahayn mid u qalma kuna habboon xidhiirka labada waddan waxaanu aragnaa mid lagu degdegay